على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحرقه aadaakani baabu bayaani ana sunata wuxuu u baabaysan yahay caddayntii la caddaynayay sunuhu inuu yahay rasuulka ilaahay waa wixii uu sameeyey yowma naxri maalinta yowmu naxriga an yarmiya ruuxii xaajiga ahaa inuu horta jamradii caqabo uu tuurto uma yanxara markaa hadyi hadduu waday waa dadkii markaa hadyigoodu gacantooda ku jiray ama hadyi ay wadaan uun oy u wadeen isagoo dee tadawuc ha noqdo ama kii qiraankood iyo tamatucooda haba noqdee inuu qalo uma yaxliqa naxriga dabadeedna uu xirto saas ayaa sunnu u yahay waqtiyadeennan hadyiga dadku gacmahoodaba kuma jiraan dee arrintaay la imanayaan ramigii horta inay horreysiiyaan xalqigii inay ku xigsiiyaan dabadeedna dawaafkii ifaada ay laba yimaadaan kolley acmaashuna waa say u tartiibsan tahay waxaa kaloo u baabaysan yahay caddayntii la caddaynaya sunu inuu yahay walibtidaa bilow la bilowdo fi lxalqi xagga xiiritaanka madaxa la xiirayo biljaanib alaymani dhinaca midig ee min ra'si lmaxluuqi ka la xiir kan loo xiirayo madaxiisa kaba mid ah oo dee meeshii xaaliqna waa jiraa maxluuqna waa jiraa waa ruuxii loo xiirayay kii u xiirayey marka halkan imika uu sheegayo la eegi maayo ruuxan wax xiiraya ruuxan u xiiraya midigtiisa oo isaga la yidhaha dhinaca isaga ku toosanee midigtiisa ha ku bilaabe waa ka loo xiirayo midigtiisa ee hadduu xagga hore ka joogo onu xagga dambe kaba jooginna bidixdii xaaliqa ayay noqon laakiin hadduu xagga dambe kaba joogo kale labadii dhinacba mid labadii midigtood baa israacaye bal sunu inuu yahay ruuxan maxluuq ee loo xiirayo madaxiisa in xagga midig xiiritaanka lagu horreysiiyo kole xadiian umuuraha ku arki doonaa xadaثna yaحya بn yaحya qaala akbarana xfs bn kiyaatin عan hishaam عan mحamed bn sirin عan anas bn maliki ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه وaslam ataa mina bal sanadku kole waa dad kitaabka kusoo noqnoqod badan hishaamkan moxamed ibnu sirin ka horeeyaana dee hishaamiyaynu soo aragnay hishaam ibnu curwaynu soo aragnay hishaam udastawaayi baynu soo aragnay hishaam ibnu xasaan baynu soo aragnay hishaamiya kitaabka waliba intuba way soo noqnoqdaane laakiin horeba san u soo sheegnay ninkan moxamed ibnu sirin wax ka wariya oo waliba la yidhaaho waa axaadiista moxamedna dadkii ugu aqoon badnaa ugu itqaan badnaa ee qowlkiisa la raajix yeelaba marka haddii khilaaf yimaada axaadiista moxamed kaba midi waa hishaam bnu xasaan alqurdusi maaha hishaam bnu curwana maaha hishaam dastawaa'ina maaha waa hishaam bnu xasaan alqurdusi ninkaasoo min asbat innaasi fi bni sirin ina sirin marka la yidhaha xagga xertiisa iyo axaadiistiisa dadkii yaqaanay dadkii ugu itqaan badnaaba ah wuxuu yihi markaa anas ibnu malik ana rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay ataa wuxuu yimi minan mina ayuu yimi waa markii uu musdalifo ka yimi subaxdii naxriga faataa meel kale kumuu baydhina sidii uu socday ayuu faataa wuxuu yimi aljamrata jamradii caqaba waa tii maalintaa la tuuranayeyba faramaha macnaa mu baydhbaydhin ee toosunbuu iyadii usoo gaadhay markaasuu toddobadii xajar ama qururuxaynu soo maray buu ku tuurtay uma ataa markuu iyadii tuurtay jamradii buu yimi manzilahu halkii uu deganaa ee biminan mino ahayd waa halkii uu deganaa ee manzilkiisa ahayd oo kolley nawaaxida masjidulkhayfun ah wanaxara wuxuu halkaa ku gowracay hadigii badnaa ee boqolka ahaayee uu isagu wax uu waday iyo wax yaman laga keenayba saynu soo marayna saddex iyo lixdan neef ayuu gacantiisa ku bireeyeyba oo geela uma qaala naxrigii dabadeed buu ku yidhi lilxallaaqi ninkii isaga u xiiraya xallaaqa ahaa oo culimmadu ay raajix yeelaan macmar ibnu cabdillaahi inuu yahay ama alcadawi ninkaas baa wuxuu ku idhi khud canaaqaado waa xawdee leeyahay bilow oo ii xiir weeye wa ashaara waxaanu ishaaray ilaa jaanibihi laymani rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh madaxiisa dhinacii midig buu u ishaaray uu yihi bas bilow weeyaanoo khudu qaadadu bimacnaa ishrac fi lxalqi weeye ixliq uma alaysari ay uma ashaara lilxallaaqi ilaa jaanibihi alaysari oo ilaa jaanibihi layman bay alaysar ku cadfan tahay macnuuna waa maxay uma ashaara wuxuu u ishaaray lilxallaaqi ruuxii xallaaqi ilaa jaanibihi alaysari waa dhinacii bidixee madaxiisa ayuu u ishaaray si uu u xiro uma jacala rasuulka ilaahi baa wuxuu gudagalay yucdihi waa shacarkii maxluuq ahaa ee la xiiray inuu sii siinayo annaasa dadkoo sii loo siiyey iyo ciddii siinaysay way inoo dambaysaayo xadiidka duruqdiisii dee imaka oba dariiqii ugu horreeyey bal marka waxaa iyada ta inoogu sugan waxa weeye horta haddaan eegno xadiidka wixii kale waa riwaayaad xadiidku leeyahay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu mina yimi ee uu soo gaadhay jamradii buu tuurtay waa jamradii caqaba macnaa meel kale kumuu baydhin iyadu toosuu yimi waxa uu ku xigsiiyey markaa haddana naxrigii ayuu ku xigsiiyey naxrigii dabadeed buu timii xeertay de waxaana inoo soo socota maalintaa nafteedaba horena xadiidkii jaabir baynu ugu soo aragnay inuu maka tegay uu dawaafkii ifaado laba yimi markaa xadiidka umuuraha inoogu sugan waxaa dee kaba mid ah ama kuwooda ugu ahamsan acmaasha maalinta naxriga lala imanaya ruuxii xaajiga laba imanayo afar ah afara oo ah dee inay sidan u tartiibsan yihiin jamratulcaqaba oo la tuurto haddana in lagu xigsiiyo dabxigii ama naxrigii hadyiga lagu xigsiiyo xalqigii ama taqsiirkii ina taqsiirna waa bannaan yahay ka ugu dambeeyaana uu noqdo maka in la tago dawaafkii ifaado lalaba yimaado ruuxii isagu mutamaticaana sacyigii buu raacin kii qaarin ama mufrid ahaana hadduu sacyigiisii markii hore horreysiiyey sacyi u baahan yahay ma jirta laakiin haddaanu dawaafulquduum raacin kolley isagiina sacyigiibuu u baahanaya bal acmaashu taasba weeye horta sunuhu waxa weeye inay sidaa u kala horeeyaan oo i tartiibsadaan haddii la kala horreysiiye maxaa dhici axaadiisa iyada taasi inooguma iman arrinkan rasuulka ilaahay laba yimo markii uu mino inaanu meel kale ku baydhina uu jamradii inuu toos u abaarin hore inuu usoo maro dee inuu saas yahay maalintaa de waa hadday kolley maka zaxmada badan iyo umuura ayaa kolkol dadka in badan keentay inay dee iskaba baydhaan iyadoon alaabtii lala geli karin halkii lagu tuurayey ruuxu wixii yaraa uu sitay aanu la geli karahaynba oo loo diidayo ayaa keenay dee in laguba baydho meelihii mukhayamaadkiiye laakiin bal dee tan waana tii oyn hore usoo maray waxyaalahaasaynu kuba soo marnay xagga xalqiguna kollay saan soo ogaanay nusuk manaasigta xajka ah kaba mida weeye ee xadiidka kuba suganna iyadoo ay riwaayadaasi inoo socon doonto ruuxan loo xiirayaa la eegayaaye inay sunno u yahay in dhinaciisa midig waa si uu tarjamada udhigtay lagu bilaabo oo ku xaaliq ah marka dambena dhinaca bidix lagu xigsiiyo xagga qaybinta timaa iyo wixii ku tacalluqsan wax rasuulka ilaahay khaas ku ahaaye bal riwaayaadka kale aan la sugaynaa وxadaثna abubakr بn abi shaybata وbn نmayr وabu quraybi qaluu aخbaranaa xfs bn kiyaasin can hishaami bhada اisnaadi sheekadii mslim un baaba isbedelay markii ama inoo soo kornay markii hore yaحya bn yaحya tamimi buu xadiidka ka wariyey imakana saddex kale waa abubakr bn abi shayba iyo mxamed bn cabdالlahi bn نmayr iyo mxamed bn اclا abu qurayb saddexdoodaas laakiin dhammaan ninkii uu markii horeba yaxya kaba wariyay xafs bnu qiyaas ee qaadiga ahaa ayay kaba warinayaan intooda kalena sanadkuna markaa intii dambe waa isla wada midun can hishaamin bihada اlisnaadi laakiin alfaadahooda kala duwanoo sheekhu si uu umuuraha u kala sooco si ay dee uu muslimna u ihtimaami jiray baa wuxuu yihi ama abu bakrin abu bakr waa sheekhiisan sheekhada uu axaadiisa kaba wariya ninka ugu badan weeye malaa kun iyo shan boqol oo meelood in ka badan buu kitaabka kaga sugan yihi uu ku soo aroor waa sheekhadiisa oo dhan ninka ugu axaadiis badna markaynu eegno xagga kitaabka abubakr faqaala fii riwaayati wuxuu ku yidhi lilxallaaqi haa eeg bal lafdigu xadiidkii hore maxaan ku soo aragnay yaxya bnu yaxya riwaayadiisa uma lil qaala lilxallaaqi khud halkaa bedelkeeda weeye riwaayada abubakr ayaa maxay ahayd uma qaala lilxallaaqi haa waa intaas waa halkii khud bedelkeediibaa ha ay ku sugnayd hana dee kolkolna kaaf baa la raaciya haakay bimacnaa khud weeye oo macnaana bilow oo dhinacan ii xeerba weeyaanoo khudii bay laba mid tahay markii uu haa yidhi rasuulka ilaahay oo uu ishaarayo dee matalan may uu tilmaamayo uu leeyahy macnaa ismu ficil baan kaba dhigana macnaa haaka wa ashaara biyadihi waxaanu gacantiisii ku ishaaray ilaa jaanibihi laymani dhinaciisii midig ee madaxiisa haakadaa saas ayuu markanuu haa lahaa ishaaru u raaciyay dhinacii mid midig ee bidxdiis madaxiisa riwaayadii weli abubakar baan ku jirnaaye faqasama shacarahu rasuulka ilaahay timihiisii buu qaybiyey bayna man yaliihi ciddii isaga ku dhoweyd ee dee isaga lasoo kusoo dhoweyd buu dhex u qaybiyey timihiisii bal ciddii qaybisay waan arki doonaa iyo dhinaca la qaybiyey imaka xadiidka ta inoogu sugan dhinacii midig baa la qaybiyey oo dadkii loo qaybiyey ninba wuxuu ka helaba qaala wuxuu ihi suma ashaara uu ishaaray waa riwaayada abubakar baan ku jirnaa ila alxallaaqi xallaaqi oo macmar ay raajax yeelaan inuu ahaa iyo wa ilaaljaanib laysari dhinac aysari dhinacii bidix oo macnaa xallaaqi buu dee isagii u ishaaray dhinacii bidix haddana inuu uxiiro inay dhinacii bidix midig waa kaa dhameeyeen faxalaqahu xallaaqi ayaa dhinacii bidixna rasuulka ilaahay madaxiisii markuu uxiiray ayuu faacdaahu rasuulka ilaahay wuxuu siiyey salawaat ullaahi wasalaamu caleyh timihii dhinacaa bidix uma sulaymin umu sulaym buu siiyey umu sulaym waa anas ibnu malik oo xadiidka warinayay hooyadii weeye iyaduu siiyey bal xadiidka duruqdiisaan wayar wada taam yeelaynaa taasi riwaayada abubakar bayhd wa ama fi riwaayati abi quraybin abu quraybo isaguna xafs ibnu diyaas in xadiidka ka wariyo sheekha muslima isaguna raggii axaadiista aad ugu badsaday ah kitaabkan oo dee axaadiis boqolaaluu ku leeyay in badan baan soo hayno waxaa la arkaa haddaynaan habeen arag habeenka kale waaban arkaynaa ragga kale ee markaa umuhaadka lihina way la wadaagsadeen riwaayadiiso lixdoodaba sheekh buu u wada weeyey isagu abubakr lixda u wada sheekh ma aha ayaa maxaa riwaayadiisa maxaa dhacay qaala fabada'a bishiq alaymani ruuc markii de wax yeeritaankii wuxuu ku bilaabay dhinacii midig ee rasuulka ilaahay madaxiisa ahaa fawazacahu manaa shacarkii dhinacaa midig buu qaybiyey rasuulka ilaahay amarkiisaa lagu qaybiyey ashacrata washacratayni bayna annaas fawazacahu waa shacarkii dhinacaa midig kollay ashacrata washacratayna bedel waxay ka tagun damiirkan marka horeba mafcuul ka dhacay oo dee timi dadkiina way badan yihiine xabad iyo laba iyo kuna xabad la siiya mid laba la siiya bayna annaas dadka dhexdooda lagu qaybiye uma qaala bilaysari qaalada halkani waa idlaaqu lqowli cala lficli bimacnaa ashaare weeye dhinacii bidix buu haddana u ishaaray waa xallaaqi buu u ishaarayaa si uu u xiiro fasanaca bihi mila dalika wuxuu ku sameeyey taasoo kaloo timi uu xiiray xallaaqi uma qaala rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markii timii la xiiray timii loo xiray dhinacii bidix ayaa wuxuu yihi haa hunaa abu dalxata hamsadii istifaamka halkan qadaran oo kaba maqan oo waxaa asalku ama taqdiirku noqonaya ahaahunaa halkan ma jooga oo ma ku sugan yahay abu dalxata abu dalxa halkan ma ku sugan yahay oo ma jooga ee waana joogay fadafacahu markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh shacarkii ama timihii laga xiiray dhinaciisa bidix wuxuu u dhiibay oo uu siiyey ilaa abi dalxata abi dalxa ayuu siiyey markaa bal alfaadu aad bay isugu dhow dhow yihiinu kol kol meel dee in waxa weeyaan halkan qaalo oo kale oon leenahay waa dee ishaara ayaa macnuhu ay tahay ama qowl baa la idlaaqo macnaa dee ficil baa laguba idlaaqayaa taas waana waxaynu hore kitaabka ugu soo aragneen bal riwaayada hore iyada abubakrin waxaa ku sugnayd faacdaahu uma sulaymin waxay ku kala duwayn oo kale ma muuqdaan dhinacii bidix waa dhinacii midig dadkaa loo qaybiye dhinacii bidix timihii laga xiiray umu sulaym buu siiyey riwaayadan dambana maxaaoo abu qurayb riwaayadiisa inoogu sugan waa dhinacii hore waa la qaybiyey sida taa horeba inoogu sugnaa waa dhinacii midiga laakiin dhinacii bidix timihii lagaba xiree rasuulka ilaahay timihiisa ahaa abu طalxa ayuu rasuulka ilaahay u dhiibuu siiyey bal aan eegno riwaayaadka dambena horta bal mid aan gaadho kuwa kale ha yar dambeeyana ma mid hay dambeyso وxadثna محamed بن mثنى qال xadثna cabdالأعlى qال xadثna هiشhاm عan محamedi عan أنس بn maliki sanadka kolley hishaam iyo cidda ka dambaysa waa sanadkii hore uun ee sheekh kaloo sheekhadii muslim ah moxamed ibn lmusanna oo shantan kale imaamna u sheekhasaynu in badan soo aragnay kitaabkana aada ugu soo noqnoqdo axaadiis aada u badan leh ama boqolaal gaadhay ayaa maanta sheekhiisu yahay marka waxaan arkaynaa ilaa shan sheekh buu xadiidka ka wada wariyay muslim laakiin maanta moxamed ibn musanna raggii hore la sheekh maahoo afartii horeba xafs ibnu diyaas annakhaci bay ka warinayeene isaguo cabdulaclaa ayuu kaba warinaya cabdulaclahaas baa xafso la siman oo hishaam ibnu xasaan xadiidkii ka warinaya inta kale se waa sanadkii hore wuxuu yihi anas ibnu malik ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay ramaa jamrata alcaqabati jamradii caqaba ayuu maalintii ciidda waqtigii subaxa ama barqaba ah ayuu tuurtay uma insarafa rasuulka ilaahay wuxuu u gadoomay oo xaggoodii u kacay ila lbudni waa geerii badnaa jamcu badana waa geerii badnaayee dee hadyiga ahaa fanaxarahaa ee intii badnayd isaga gacantiisa ku bireeyay rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh ama ku dhuundhabayba intii kalena waa ti aynu soo marray cali inuu u dhiibay waa toddobiya soddon bay ahayd cali wuxuu la baashirey naxrigooda wاlxajaamu haddaba markii rasuulka ilaahay sidaa samaynayay wاlxajaamu xajaamka waa kii wax toobayey waqtiyadaasa kan wax toobaa kol kol dadkana u xiiraye halkan waa alxallaaqa dee imaka maqsuudku ama ninkan xajaamka oo debala ficilkana waa la baashiri jiray ee waana waqtigaa xajaamkii xallaaqna ama labadaba xirfaba waaba isku yaqaanay oo labadaba waa laba iman jiray ee waa kii xallaaqa ahaana jaalisun uu fadhiyey markaas intii dee naxriga iyo taasi ay dhacaysay wa qaala wuu ishaaray rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh biyadihi gacantiisii qaaladu halkan macnaasha in badanna waa taa kitaabka way noogu soo noqnoqotaa ee qowlkoo la idlaaqo ficil laguba idlaaqo dee qaala bira'si qaala birijri iyo tan oo kale qaala biyadihina can ra'si nusooyinka muslim qaarkood calaa ra'si baa dhacday ujeeddadu gacantiisi buu ishaaro madaxiisa ayuu ugu fiiqay xajaamkii ama xallaaqii ujeeddadu waa isagoo leh timi xir markaa ninkii dee markiiba ishaaradiisa uu hogaansamuu fa xalaqa wuxuu xiiray shiqahu dhinaciisii alaymana waa rasuulka ilaahay dhinaciisii midiga madaxiisa ayuu timihiidii xiiray faqasamahu waa qaybiyey oo fii man yaliihi bal rasuulka ilaahayna kolley isagu gacantiisa kulamuu baashirin qaybintaas ee cid kalea tawaliday riwaayada dambe inoogu caddaan doontaa ciddaa tawalidaye bal adigu muhimku timihii iyo xagga midig iyo jaanibkaa midig dadkii baa loo qaybiyo sida laftigii hore ee abu kurayb inoogu sugnaa ashacrata wa shacratayni bayn naas waa dee si loo wada gaadhsiiyo mid tin qaatay mid laba iyo qaatayba faqasama fi mali uma qaala wuxuu ku yidhi xallaaqi ixliq shiqa alaakhara dhinaca kale xiir faqaala markii uu xiiray xallaaqi ayaa wuxuu ihi ayna abu dalxata abu dalxa meeh waa tii aynu laftiga hore soo maray haahuna abu dalxa haahuna faacdaahu wuu siiyey iyaahu isagii buu siiyey bal xadiidka horta mid weeyaan oo dee waa kan xalqiga iyo sinu naxrigii ka dambeeyey taasi waa umuurihii aan marka horeba soo sheegnay acmaashu siay u tartiibsantayna waa ta aan soo sheegnay bal nusub inuu yahayna hore ayaa kalaamyaba aynoo horeeya waana dee sidaa qowlka mucdam ahlicilmi ay kuba tagaan qowlkooda labaad ee may waa istibaaxatu maxduur kolley qowl daciifun bay kuba tiriyaan ibnu aadamka timihiisu inay daahir yihiin xadiidka way kuba sugantao shay aan daahir ahayn dee dad looma qaybiyeen arrinka kale kuma suganaa rasuulka ilaahay gaar ahaan weeye dee dadkii kale la mid maaha oo dee waxaan dadka kale kaga duwayaa jirta barakaysti timihiisa waa waxaana dadku inay haystaan ay barakaystaan baaba loogu qaybinaye rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ee timihiisu maahaye waxyaalo kaleo xataa fadalaadkiisi iyo busaaqiisi iyo waxyaalo dharkiisiiyo way barakeysanayeene bal iyadana taa looguma qaybiyo oo timihiisii la barakaysto kolleyna alo anas waxyaalo way hayeen cid ka dambaysayna malaa waqtiyo xataa ilaa bukhaariyo malaa waxyaalo way arkeenba walow dee waqtiyo dhaweyd ay waxyaala la sheegeen laakiin wax la sugi karo oo aan lagu kalsoonaan karo taasi ma aha laakiin waqtiyo taabicigii weynaaye mukadram kama cabiyatu salmani o moxamed ibnu sirin oo xadiidkan warinaya arrintan uba sheegay malaa waxna inay hayaan u sheegay baa wuxuu yihi basta axmed iyo ay wariyeen haddaan shacaar rasuulka ilaahay shacaraadkiisii kaba mida aad maanta hayso taasaad waxa adduunyo korkeeda ku sugan iyo dhulka waxa dhixiisa kuba suganba maanta anugu aan kaba jeclaan lahaayo bal adigu taas iqtinaa shacarkiisa litabaruk taasna xadiiska way kuba suganta waa si looguba qaybiye arrinta meesha jirta xadiidka riwaayadii hore waxaan ku aragnay rasuulka ilaahay umu sulaym buu siiyey riwaayadan dambena abu dalxuu siiyey kollay iyada mid laba riwaayaadku waa iskaga mid oo dhinacii midig dadka in loo qaybiyey ee waa dhinacii bidixyaa la siiyey ayaa labadan lafti nooguba sugan yihiin bal markaa kollay kolkol ishkaal baa yar iman karo waxa dee ka duwan o si waxa dhinacii bidix la qaybiye laakiin taas riwaayadan baa inoo asala tan taas usoo celin doonaana tanba weeye waxa weeyaan un kollay tan ay culimadu labada riwaaye isugu geeyaan umu sulaym waa abu dalxa weyneydiisii uun waa qoys keliya uun taasba weeye qaybtii la qaybiyeyna dhinaca midig bay ahayd oo taas riwaayaadka waxay noogu yimaadeen wixii iham kuba sugan yahe ama laga fahmi karo dhinaca biixin la qaybiyeyna riwaayaadkan kale ayaa loo celinaya un waa xadiid keliya un ama waaqaco keliya un marka xaggan ah inuu umu sulaym la siiyey iyo abu dalxa in la siiyeyna wax tadaadiya ama tanaaqud oo kaba dhexeeya maba jiraan oo markay isagu uu qaybinayo abu dalxana loo dhiibaysan dee imaka inoo dambaysa halkan waxa ay tahay un dee kolna cadiyadii iyo siintiibaa umu sulaym loo tiiriyey kolna waxaa loo tiiriyey un odaygeedii abu dalxa loo tiiriyey waana qoys keliya timi qaybtaasi iyagay gurigoodii tagtay marka intaasun baabay tahaye wax markaa tanaaqud ama tadaadi oo ka dhexeeya ma jirtaa waana sida uu muxibudiin dabari kitaabkiisa alqira liqaasid umlqura yidhaha bal hadal xaafidna waan soo naqlin doonaa mar dambe in sha allahu tacaala muhimka waxaan leenahay umu sulaym iyo abu dalxa waa qoys keliya kolna cadiyadii baa iyadii loo tiiriyey kolla isagii baa loo tiiriyey qoyskan baana rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh siiyey waana qoys kolle rasuulka ilahi agtiisa manzilo weyn kuba lahaa oo marka la eego dadkii ansaareed ama dadkii kaleba guryahooda iyaga gurigan umu sulaym iyo bal qoyskan waa tegi jiray kolkol buu gurigooda iska argeli jiray iskaba seexan jiray abu dalxa waa ninkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh tawaliyey iilkiisa inuu qodo isagu markaa iilkiisa bal dharinkii saaray iyadoo odageedu joogo cusmaan ibnu cafaan ba umu kulhum isagu kuba dhaadhacay o isagaa qabriga dhigay ama iilka dhigay oo kale abu dalxa waana adigu ba rasuulka ilaahay qoys kollay manzilo anas ibnu malikna dee waa qoysku kaba soo jeedo bal matalan taas oo waxa weeyaan waa qoys adigo agtooda martaba rasuulka ilaahay kuba lahaayo waa nooc miiso iyo wuxuu iyagii kuba khaas yeelay bal uu siiyey waanay hayn jireen riwaaye axmed iyana marka dambe aan soo yar naqlin doonaa laftii dambe u yar baahan inaan umuuraha kusoo yar xidhno marka gaadhno bal waxaan lehay nu labada lafti fadafacahu ilaa abi dalxa iyo faacdahu uma sulaymin tanaafi kama dhexeeyo waa qoys keliya kolna cadiyadiiba iyadii loo tiriyey kolna waxaa loo tiriyey odageedii وxadثna بن abي cmر qال xadثna سfyاn qال samictu هiشhاm بن xasana hishaam بn xasana kale waa tan imaka magacii laynooba cadeeyey intii horena hishaamkii horeynu soo haynay isagun bu ahaa sufyaankana waa sufyaan ibn cuyeyno dee san koley imaka malaha filaya intiina badan aad garanaysa oo ibn abi cmar mحamed ibn yaحya ibn abi cmar sufyaan thawri ma soo gaadhin ba sufyaan ibn cuyeyne wax ka wariya hadduu sufyaan ilaaqo waa sufyaan ibn cuyeyne un haddaba wuxuu leeyahay sufyaan waxaan maqlay hishaam ibnu xasan yukhbiru xaal uu waramayo can ibni sirina moxamed ibnu sirin isagoo ka warramaya can anas ibni malikin qaala lamaa lamaa ramaa rasuul llahi sala allahu alay wasalam aljamrata markii rasuulka ilaahay jamradii caqabo uu tuurtay wanaxara nusukahu hadyigiisiina uu qalay nusuku waa jamcu nasikati nasikana dee waa dabiixada iyo waxaa ee bal matalan taqarub ahaan loolaba imanayo xalaqa timihiisiina uu xirtay waana markii uu waktigii gaadhay un xalqiga ayuu naawala wuxuu u dhiibay alxaaliqa kii xiirayay shiqahu laymana dhinaciisii midig waa dhinacii rasuulka midig oo wataan leenahay sunu waa kaaba weeye waa nastiga kolley jamaahiir alculamaa ay kaba tagaan abu xaniifa halkan qowl ka soo naqliya inuu yidhaaho ka xaaliqa ah midigtiisa ayuu noqon oo waa ka xagga midigtiisa de marka hadduu xagga hore ka joogana waa iskhilaafayaan hadduu xagga dambe ka joogana isku mid bay noqonayaane laakiin taasi bal waa isagoo malaa dee qiyaas ahaan iyo macno macquul ahaan eegay un tayaamunku isagay ficilkiisa tahay inuu midigaysta inay habboon tahay laakiin naskii baa sidan ah oo waa ruuxii loo xeerayey ayaa midigtiisa lagu bilaabayaa markaasaa muxuu yidhi faxalaqahu ruuxi markaa xalaqdaa hore dee waxa weeyaan un wa sharaca fi lxalqi baana waqtigii uu xeeran lahaa markuu gaadhay un weeye weliba u xeeran taha ayuu naawala u dhiibay alxaliqa shiqahu laymana faxalaqahu markaasuu xeeray dhinacii midig uma daa aba dacaa rasuulka ilaahi wuxuu u yeedhay abaa dalxata alansaariya zayd ibnu sahl faacdaahu iyaahu dhinacii midig buu siiyey uma naawalahu wuxuu u dhiibay ashiqa alaysara dhinacii bidix buu haddana rasuulka ilaahay ninkii usoo dhoweeyey ama xaggii dee dhinacii siiyey bidixee madaxa faqaala wuxuu ku yidhi xaaliqii ixliq waxa weeya xalaqii buu ku yidhi xeer faxalaqahu uu xeeray faacdaahu abaa dalxata abaa dalxuu siiyey eeg markii hore midigtii buu siiyey baynu aragnay haddana muxuu siiyey waa dhinacii bidix timihii ahaa faqaala wuxuu yidhi iqsimhu shacarkan qaybi baynanaas dadka dhexdooda u qaybi waa xadiidkii hore duruqdiisii waana sufyaan ibnu cuyeynaha hishaam ibnu xasaan kaba warinaya mar horena cabdulacla ayaan soo aragnay ibnu cabdilaclo hishaam ibnu xasaan kaba wariyey riwaayadii ka horreysayna xafs ibnu kiyaasa baa hishaam ibnu xasaan waa saddexdaa ninba ayaa hishaam dee hishaamna xadiidku isugu wada imanaya duruqdiisa riwaayadan dambe sufyaan daahirkeedu muxuu yahay dhinacii midig buu u dhiibay timihiisii timihii dhinacaa midig haddana markii dhinacii bidix rasuulka ilaahay uu xallaaqi uu xiiray ayuu isagii siiyey iqsimhu baynanaasna waa daahirkii waxaabay noqonaysaa si wuxuu dhinacii bidix ee dambe inuu yidhi u qaybi bal markaa waxaan leeyahay waa riwaayada sheegayne riwaayada tan inoo taalo weeye makaalkan bukhaarina riwaayo kale iyo tanba way dhacdayba oo lafti kale iyo kanba uu dhacay eeiqsimhu waxaan leenahay wuxuu damiirkani u laamayaa shacara shiqil ayman riwaayaadkii hore haddee taa inooguba yimi waana xadiid keliya uun oo riwaayaadkiisii leh waxaana tanaafi kama dhexeeyo tanaaqud haddaba si aanay iyagii tanaaqud dhexdoodii u dhicin damiirkan iqsimhu ku sugan ee shacarkii waa waa shacara shiqil ayman waa markii hore kii uu xiray waa dhinacii bidig timihiisii kaas weeye maaha aysarkan imika u dambeeyo waxaa taa u daliila waaba dee la odhan karaa damiirku waxaan wuxuu u laabmaa aqrab madkuurba waxaa lasoo sheega waxa ugu dhow ayuu u laabmaa dhinacii bidixna way inoo dambeysay taas baaba la odhanaa taasaa daahira laakiin waa xadiid keliya duruqdii riwaayaadkii kalea taa ina tusayaba wey hadalkii xaafidan sheegaya kolley muxibidiini dabari hadal u leeyi waan horreysiye xaafid baa wuxuu cabiraa markuu riwaayaadkan dee fatxulbaari baan uga jeedaa riwaayaadkan wax tanaaqudoo kaba dhexeeyaa ma jirtee sida lagu jamcinaya ayuu yidhaahaa waxa weeye iyaga lagu jamcinaya rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh labada dhinacba timahoodii ashiqal ayman iyo shiqal aysar ba horta abu dalxo u dhiibay labadaba markii la xiray abu dalxo waa u dhiibay laakiin markaa kii midig waa kan abu dalxa qaybiyey rasuulka ilaahay amarkii uu ku qaybiyey salawaat ullaahi wasalaamu calayh kii labaadna waa dhinacii bidixna waa kan rasuulka ilaahay dee uu isaga u dhiibay ee uu umuslaybna isna uba sii dhiibay amarkiisa un rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh marka wuxuu idhaahaana riwaaye axmed baa ziyaada halkan dhacday oo markaa umuslaym hasan dee waxaan loo siinayey waa litajcalahaa fii diibiha sidee shacarkan waa shacar barakaysanba diibkeedii rasuulka ilaahayna isagoo diib marsan baaba dee caraqiisiiyo wax kasta bal iyadoo gurigooda uu jooga ayaa rasuulka ilaahay intuu seexday nadci ama masallo ay u dhigtay uu markii hore gogol ugaba dhigtay uu ku dhiiday oo dhiidkiisii ku daatay ayay dhiidkiibay intay gacanteeda kaga soo murdisay ama kaga soo dee masaxday tiibay qaraarud kuba shubaysay iyadoo le diibka iyagaan ku darayna rasuulka ilahayna ay kuba tidhi waayo adyaba diib bu ahaa caraqiisaaba dee waxa weeyaan diibba ahaa isagoo diibba marsan dariiqaaba kolkol lagaba urinayay inuu maray laba garanayay rasuulka ilaahay inuu maray haddaba waa si ay diibkeeda ugu yeesho waa riwaaye axmed marka adigu xaasilka waxa weeya damiirka imika halkan inoogu sugan iqsimhu waa riwaayadeednan iyo riwaaye bukhaari dariiq ay dhacday halkan oo yaqsimuhu yaqsimu bedelkeeda yaqsimu ay dhacday labadaba damiirku wuxuu laamayaa un waa ashiqa alayman walow daahirkii uu yahay iyo hadalkan oo dee markaa shiqa alayserna uu ku xigay si wax shiqa alayser la qaybinaya shiqa alayser iyagaa qaatay qoyskana qaatay lakiin waa shiqa alayman ayaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh amray inuu waxa weeyaan laamo markaa bal waxaan leenahay un damiirkan iqsimhu inoogu sugan bayna annaas iyo riwaayada bukhaariyan sheegaya yaqsimhu bayna annaas ay dhacday uun labadoo damiirku wuxuu laamayaa shiqa alayman shiqa alayser uma laamayo waxa kalena waa inoo cad yihiinba baabu man xalaqa qabla naxri aw naxara qabla ramyi baabu xukmi man bal wuxuu baabaysan yahay ciddii ama dadka xukunkood xalaqa xeeray tiimihiisa shaks qabla naxri intii aanu hadyigiisii qalin waqtigii hadyiga dee ay laba qalin imka dadku way tagaan hadyigoodii ama shirkadaha loo dhiiba ama cid kale ay uga dhiibaan waxaa dhici karta maalintaaba inaan la qalina maalinihii dambe ayaa mutashriq on maalin kamida laba qalo markaa dadkii imaka taa gacantaba kuma haystaan oo ramyigii iyo dee umuurihii kalunbay bal haddii la ilaalin karo ay ilaashanayaan ee hadday dhacdo inaan tartiibta aynu soo marnay laba ilaalin oo ruuxu intii aanu hadyigiisii qalin uu xiirto aw naxara qabla ramyi ama isagoo weli jamradii tuuran waa maalintii ciiddee uu timi hadyigiisiiba qalo ama uu waxyaalihii aynu soo marray inay tartiibsan yihin inay kala horeeyaan adigu midkood kii kale uu ka horreysiiyo xukumku wuxuu yahay wax miyay kaba imanayaan wax dhiiga miyaa lagu yeelanaya wax dembi miyuu u imanaya bal taa xukumkeedii ayuu baabkeedii yahay xadaثna yaحya بnu yaحya qaala qarأtu عalى maliki can ibni shihaabi can ciisa bni dalxata bni ubaydlah dalxata bni cubaydillaahi can cabdillahi bni camr bn اlcaasi qaala anahu qaal sanadku iyagana waa dad aynu soo marray dee kollay inta kale way kitaabka aada ugu badan yihiin yaxyaha sheekha muslima iyo dee imaam malikna waa imaamu daar ilhijraba iyo ibnu shihaabe cisa bnu dalxa isna marar waynu soo aragno dee saxaabigii jaliilka ee dalxat bnu cubaydillaahi baa dhalay waa nin taabicia laakiin oo hiqa ah oo taabiciintii dhexragoodii waaweynaa kaba mid ah aynu kitaabka marar hore kusoo aragnay cabdillahi bni camrin buu xadiidka ka warinaya kolley xadiidku duruqu xoogaa ayuu yeelanayaa ee bal xadiidka dambe ibnu cabaas mooye xadiidkan aan haynay cabdillahi bni camrin kolley dariiqiisu keli buu noqon oo marka la eego inta ka horeysa mooyaan ama xerta aan maragno ibnu shihaab xertiisaoo isbedbedeli doonto mooyaane laakiin markay noqotay ibnu shihaab can ciisa bni dalxa can cabdillahi bni camrin taas sanadka intaa dambe kolley dariiqaasunbuu ahaanaya wuxuu ihi qaala cabdullahi bnu camrin baa wuxuu ihi waqafa waa istaagay rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay fii xajati lwadaaci xajkii xajat lwadaac biminan mina ayuu istaagay waana kollay jamarada agteeday ahayd linnaasi dadkii buu u joogsaday yas'aluunahu xaala ay weydiinayaan oo dee dadkii si uga jawaabo su-aalahoodii ay wuxu weydiiyaan buu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh u joogsaday halkaa fajaءa rajulu nin baa yimi oo faqaala wuxuu yihi war nin baa yimi dee asxaabtii buu kaga mid yahay kollay ninkan dee xufaadii xadiidka iyo raggii cinaayada weyn jaanibkan uu lahaa iطilaaca badan u lahaana magaciisa raggaa su-aalaha laba yimi midna soomay helinba riwaayo dad markaa caraabay inay ahaayeen waxa weeya waabay timiba bal adigu nin baa yimi oo faqaala wuxuu hi ya rasuul اllahi rasuulka ilaahi ow lam ashcur anigu maan dareemahayn oo dee ama waxaan maan fahamsanaynba bal ashcur waxaaba kaba dhigaynaa lab aclam oo dee in bal maalan naxrigu uu ka dambeeyo oo maalan ka horeeyo xalqiga anigu taa maan garanayna waxaaban islahaa dee xalqigaaba horeeya saa daraaddeed baan timahayga u xirtay anigoon hadigaygii qalin waaba taasoo shucuurkii bimacna alcilmi aan kaba dhigno arrintuu yahay jahli daraaddeed bay waxaanay ugaba dhaceen haddii la yidhaha lam ashcur lam aftin wey macnaa waxaan umaan fahma yeelona dee shuqulkii hawshii badnayd iyo tacabkii ayaanu tan dareeminoo waaba iloobay oo arrintu dee nisiyaan baabay ahaydoo wixii ay ahayd in la kala horreysiya ayuu dee bal maalan aanu kala horreysiino isweydaariyeyba bal adigu wuxuu ihi taasaa iga dhacdayoo kolley labada xaalaba dee camdi waxaan umuu samayn weeye haddii la yidhaaha nisyaan iyo haddii la yidhaha jahliba lam ashcur faxalaqtu timahaygii baan xiirtay qabla an axra intaanan hadyigii qalin faqaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh idbax gowrac kale u gowracayba haw imika ma laha imika dib ugu celi oo wax damba sameeye macnaa waxa weeyaanun wixii kalba kugu harhsan samee waa ku banaan tahay way waxaan kaa dhacayna dhibi ma jirto walaa xaraja wax cidhiidhi oo korkaaga ah xagga taqdiimka iyo taakhiirkii ma jirto e kalba wixii kugu harhsan un la kaalay wixii kalena wax cidhiidhi oo kaagaba imanayo taqdiimkii ama taakhiirkii ma jiro uma jaa rajul jaahu rajulu aakaru nin kala u yimid faqaala wuxu uhi ya rasuula اllahi lam ashcur fanaxaqtu qabla an armiya oo dee maan dareensanaynba anugu in waxa weeyaan ramyigu uu horeeyo naxriguna dambeeyo o saa isugu xigaan ee weli anigoon jabradii tuuran baan hadyigaygii iska gowracayba taasaa igu dhacday fanaxabtu qabla an armiya faqaala rasuulka ilaahi wuxu uhi lakiin waqtigaa dee ramyigiina waa la yimi wixii waa la yimi way kala horeeyeen oo tartiibtii un baanu ilaalin faqaala calayhi الsalaatu wasalaam ermi macnaa gano oo ujeedadu wixii kalba ku waarsan la kaalay walaa xaraja oo wax cidhiidhiyo korkaaga ama ismiya ama xaraj kalaba iyo korkaaga ma ahaanin qaala cabdullaahi bnu camrin ba wuxuu yihi famaa su'ila lama weydiin rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay can shayin shay qudima la horreysiiyey maalintaa walaa ukhira oo halkiisii laga horreysiiyey walaa ukhira mid la dambaysiiyo meeshiisii laga dambaysiiyey lama lama weydiin rasuulka ilaahay maalintaa ilaa oo la weydiiyo qaala wuxu buu odhanayay ifcal walaa xaraj ifcalna waa siaan markaa hore sheegna kolba wixii kugu harhsan ee kugu harhsan la kaalay samee wixii aada samaysayna waa kaa guday wax xaraj oo adiga kaaga imanaya ama culays iyo dee ismi iyo cidhiidhi kaaga imanaya horraysiin ama dambaysiinna ma jirto taasuu odhanaya وxdثnي bal taasi waa riwaaية weli riwaayaadku way noo soconayaan وxadثnي xrmlة بن yaحyى qال أخbarana بن وهb qال أخbarnي yunس عan iبn شihaab waa ta aan lahaa iبن شihaab عan cيسى بن طلحة عan cabdاللahi بn cmr way inoo haaبت bay ahaanayaan lakiin maxaa isbedel kuba imanaya kolley sheekada mslim iyo waa khaaصatan أصxaabta iبn شihaab asxaabtiisii markii hore iبn شihaab malik iبn aنس imaamu daar ilhijra xadiidkaa hore ka wariyey imikana maxaan aragnaa ibnu shaab maanta waxaa ka warinaya yunus ibnu yasiid alayli walow labada ka horeeyaana dee aanay markii hore inooguma sugnayn wuxuu yihi markaa ibnu shaab xadathanii ciisa bnu dalxata hadday riwaayadii ay ahayd malik ibnu shaab can ciisa bni dalxata iyada halkan maxay tahay samaac xadathanii ciisa bnu dalxata ataymiyu anahu samica cabdullahi bna camr bn alcaasi yaquul waqafa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa istaagay calaa raaxilatihi raaxiladiisa korkeed oo macnaa halkaa jamaraadka agtooda ama jamrada agteeduu joogsaday isagoo raaxiladii fuushan bal maalan dadkiina dee wuxu sheegaya waxbaraya su-aalahoodii uga jawaabaya fadafiqa naasu dad baa waxay bilaabeen inay gudagaleen yas'aluunahu inay rasuulka ilaahay weydiinayaan wax faqaala wuu odhanayay alqaa'ilu minhum ku qaa'ilo iyaa kaa mida wuxuu odhanayay yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow inii lam akun ashcuru anigu maan garanahayba oo maan ana ramya ramyigan jamrada la tuuranaya qabla naxri naxriga inuu hortii yahay fanaxartu qabla ramyi intii aanan ramyigii laba iman jamradii tuuran baan hadyigaygii gowracay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam farmi haddaba hadduu ku harhsan yahay dhib ma laha wixii aada samaysay uu kaa gudaya gana un wixii ku harhsanaa la kaaleen weeye ermi buurtii tuuro jamradii walaa xaraja qaala wuxuu yihi ibnu camrin baa odhanaya wadafiqa akharu mid kale isna wuxuu bilaabay yaquul inuu ku qowlayo inii lam ashcur anigu maan ogeyn oo maan garanayn min ashucuura bimicna alcilmi maka halkan ana naxra naxrigu qabla alxalq hadyigan la gowracayaa inuu intaan tima la xiiran waktigiisu yahay faxalaqtu timahaygii baan xiirtay ama madaxii baan xiirtay qabla an arxara intaanan dee hadyigii aawaday aanan gowricinba fayaquulu rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu aleyh isagana wuxuu ugu jawaabayay inxar walaa xaraj haddii dee naxriga aanu weli naxrin iyo haddii kale ujeedadu la kaalay imaka wixii ku harsanaa un naxrigii la kaalay haddii weli aanad laba iman walaa xaraja wax cidhiidhi oo dambaysiinta ama horreysiinta kaaga imanayaana ma jiro qaala cabdullaahi bnu camrin baa wuxuu uhi famaa samictuhu rasuulka ilaahay maan maqlin yus'alu xaal la weydiinaya yowma idin maalinta can amrin amar oo mimaa yabsal maru insaanku wuxuu ilooba ama shaksigu waxyaalaha ay dhacayso ama ay dhici kartay inuu ilooba ah wayajhalu ama uu ka jahil noqdo ujeedadu haddii uu nisyaan meeshii dhacay isagoo garanaya waxaan inay kala horeeyeen laakiin uu iloobo markaas saas saas taqdiimkan ama taakhiirkani ugaba dhacay ama mujaahil baabuu kaba ahaa waa taas oo ruuxu hadduu naafiyana jaahilan bal tarjamaaba bukhaari uba dhigtay ruuxay dee bal masalan ramyigii ka horreysiiye meeshiisii ama kaba dambaysiiye naasiyan aw jaahilan cunwaan saasa waana tad mima yansal maru aw yajalu oo maxay ah min taqdiimi bacdi lumuuri umuuraha barhkoodoo la horreysiye qabla bacdin barh kale laga horreysiyo ay ahayd markii hore inaan la kala horreysin iyo ashbaha wixii shabahayey wax allo wixii rasuulka ilaahay la weydiiyey noocyadaa sabab qaala wuxuu baabu odhanaya ilaa qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ifcaluu dalika arrinkaa sameeya walaa xaraja wax xarajoo korkiina ah oo idinka imanayo taqdiimka ama taakhiirkaasi ma jirto taasuu odhanaya xadaثna xasan bn اxulwaniy qaala xadaثna yacquub qaala xadaثna abi can صaalixi can ibni shihaabin صaalx bnu kaysaan صaalx bnu kaysaan baa kaba warinaya ibnu shihaab bimil xadiiثi yunusa can الzuhriy ilى akhirih isagoo xadiidkan imaka aan kaba soo baxnay ee riwaayada yunus اlayli ahayd baa riwaayada صaalx bnu kaysaanna laba mid tahay وxadaثna caliي bnu khashrami qaala akbarana ciisa ciisa bnu yunus can ibni jurayjin qaala samictu bna shihaabin baan maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo xadaanii ciisa bnu dalxata qaala xadaanii cabdullahi bni camr bni alcaasi ana nabiya sala allahu calayh wasalam bayna waqti huwa isagu yakhdubu uu khudbaynayo yowma naxri maalintii naxriga ayaa faqaama ilayhi rajulu nin baa kacay oo rasuulka ilaahay xaggii dee uba kacay oo istaagay faqaala wuxuu idhi ma kuntu maan ahayn axsibu mid u malaynaya yaa rasuula allahi ana kada wakada waxaa iyo waxaasi waxay adigu dee cibaara ama kinaayo katayuu shaygan uu markaa halkiisii ka horreysiiyey qabla kada wakada waxaa iyo waxaa inuu horti yahay matalan waaba isagoo idhaaha dee imika naxrigani inuu markaa yahayba xalqiga horti maan moodahaynba ama rabyigu inuu yahay xalqiga hortii anigu taa maan hays umaan haysa ama maan moodayn markaas saasaa iga dhacday uma jaa akharu mid kalea yimo faqaala wuxu uhi ya rasuula allahi kuntu axsibu waxaan u malaynayey ana kada waxaasi qabla kada wa kada dee arrinkina waa si kaluu noqday waa lihaa-ulaahi salaati saddexdan arrimood ramyigii iyo naxrigii iyo xalqigii waa saddexaasaa markaa minaa la joogaayo waa saddexdii minaa lagu samaynayey qaala markaa mid kasta rasuulka ilaahay wuxuu ugu jawaabayey ifcal walaa xaraja waxaa samee wax xarajoo korkaagiina ma jirto bal horta riwaayadan aan raacinaya si aan umuuro ugu yar laabano xadiidka ah waxadaثnahu cabd bnu xumaydin qaala xadaثna moxamed ibnu bakrin xa waxadaثanii saciid ibnu yaxya اlumawiyu qaala xadaثna abi abi yaxya ibnu saciid habeen dhaweydna labadoodoo saa wuxuu kala warinay waan soo haynay jamiican xalayin iyagoo dhan oo jamiicanna wuxuu wadaa yaxya ibnu saciid oo ninkaan lahayn jamal baa lagu naanaysayey iyo moxamed ibnu bakrin ilbursani labadooda weeye ayaa ayay ka warinayaan can ibni jurayjin ina jurayj bihada isnaadi isnaadkuna waa isnaadkii ibnu jurayj iminkaan kaba soo baxnay oo de waa ibnu shihaab ibnu shihaab asxaabtiisi unbaaba isbedbedelaysa ama riwaayat ibnu bakrin haddaba moxamed ibnu bakrin riwaayadiisu faka riwaayati ciisa ciise ibnu yunus oo ibnu jurayj ka warinaya imankaan kaba soo baxnay la mid tahay ilaa qowlahu lihaa-ulaahi halaai cibaaradiisii u dambeysay ahayd lihaa-ulaahi halaai un mooye fa inahu lam yadkur dalika lihaa-ulaahi halaai muu sheegin wa ama yaxya alumawiyu yaxya bnu saciid alumawi riwaayadiisu ama yaxya fa fii riwaayati riwaayadiisa maxaa ku sugnayd isagu umuuruu caddeeyey ina kada wa kada baa riwaayadii hore un kuma sugnayd kinaaya waxay ka idhi waxyaalaha la kala horreysiiyey ee isaga riwaayadiisa waxaa kuma sugnayd xalaqtu qabla an anxara naxartu qabla an armiya oo timihii baan xirtay intaana naxrigii laba iman naxrigii baan la imin qabla an armiya intaanan jamradii tuuran iyo wa ashbaha dalika waxaa wixii laba mid ah oo de iyadna meelihii wixii la kala horreysiin lahaa une saddexan kuma tacalluqsanaa taas bay xadiidku waa xadiid keliya un waliba dhowr dariiqna waa inoo dambeeyaa wararta iyada xadiidka acmaashii dee yowmu naxri markii horeba waan soo maro afar weeye camal afartii camalna tartiibtoodu fiicanay tahay ruuxu markuu de ay inuu ilaaliyo ay habboon tahay isagoo rasuulka ilaahay ku dayanaya waa ramyigu inuu horeeyo jamrada caqaba waa maalinta ciiddaan uga jeednaa dabxi maanta inaga halkeedna waaba kaa baxay dabxigaasi haddana xalqigii lagu xigsiyo dabadeedna dawaafkii ifaada oo imaka weli baabkiisu inoo dambeeyo halkan ka wada dambeeya taas laba yimaado laakiin maxaa inooguba sugan taasi waa tartiibtaasi waa sii sunno ahayd haddii tartiibtaa ruuxu khilaafo oo barhkood barhka kale ka horreysiiyo inay taasna bannaan tahay wax fidye oo korkiisa markaa ruuxaa saaranna aanu jirin dembi meeshii ma jiro fidyana ma jirto wa waayo lafdigan laa xaraj dee imaka taas oo wax qaydii may jirin oo imaka wax ku qaydayay ee ama xarajkaasi fidyaha ka yimaada ruuxa la yidhaha demiya baa fuulaya say bacdigood yidhaaheen ama ismi iyo waxyaalahaas meesha kaba yimaada ha noqotee maya wax xarajo oo halkaa kaba imanaya ma jirto fidyana ma jirto dee demi kalena maba jiro kolleyna waa saa in badan oo ahlucilmiga kamid ay qabaan qolooyin salafkii kaba mid ahaa iyo ayaaba ka dhigay laa xaraja inay tahay xagga dembiga uun laakiin arrin kale fidya ay kaba laasimayso fidya meesha ay imanayso laakiin dee meesha maxaa jira waktigani waktigii loo baahnaabay dadkani in loo caddeeyo taakhiru lbayaan can waqti alxaajati laa yajuusan sidii masaladii usuulka ahayd shaygii bayaankaa in laga dambaysiiyo waktigii loo baahnaa wax banaan ma aha waktigan waa dadka weliba acraab badan bay ahayn dadkan wax weydiinaya rasuulka ilaahi su-aalahaana kala soo noqdeen haddii inun waxyaalo oo meeshii ismiga ay tahay waxyaalo kale ay kaba imanayaan tartiibtaa la khilaafay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh maalintaa waa caddayn lahaayo de bal matalan a'imadii iyo salafkii barhkood iyagu halkan waxyaalaha kuba tageen dee nusuustan intay inoo keenayso waa inaan wax meesha kaba imanayaana jirin waana say dawaa'if culimada kaba mida dee qowlkooda uu yahay weeye bal markaa tani waa iyata axaadiida iyada inooguba sugan xadiidka waxaa kaloo duruqdiisa inooguba sugan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh raaxiladiisii ayuu ku taagnaa ama uu fadhi ku fadhiyey macnaha u de waa u taagnaa riwaayaadka qaarkood waa khudbeynayey ayaa imaka inooguba sugan kuwa qaarkood jamradun buu taagnaayo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh wuxuu u joogsaday dadka inuu waxu sheego ama dadka uu waxbaro taas baaba inooguba timiye bacd alculamaa baa marka la eego iyadoo khaasatan ay cibaaraad yar kala duwan rasuulka ilaahay jamrada agteeduu joogay raaxiladiisuu markaa dee kumaala kuma fadhiyay isagoo dadka ay su-aasha bilaabayaan wuxuu u joogsaday mina dadkii si ay dadka waxu weydiiyaan ama dadkii oo wax weydiinayo uu khudbeynayo khudbadna umuuraha iyo ka yar udubantoo dee khudbadii dee waxay khudba loo yaqaanay kolley khudabtii xajka afarta ayday tirin jireenna khudbada maalinta naxriga way kuba soo diraan bal alfaadahaas bacd alculamaa kuba xambaartay inay ka dhigaan laba arrimood inay kala jirto mar uu dee jamrada agteedii isagoo raaxiladiisii fuushan bal markaa taagnaayoo dadka su-aashooda uu joogay iyo mar labaad oo rasuulka ilaahay maalintaa gelinkii dambe uu khudbeynayaba oo uu khudbadii dee su-aalaabaha kuba yimaadeen laakiin waxaan leenahay xadiidka waa xadiid keliya waana xadiidkan cabdullaahi bnu camri un waana mowqif keliya ee ee waxa weeyaan kolley ishkaalle maba jirto rasuulka ilaahay oo khudbo uu joogay in su-aalo la weydiiyo halku kaba khudbeynayana halkaa haba ahaato kolley markii dambe uu dawaafilifaado kasoo noqdayna waabay kuba xambaaraano taysay raajix yeeleen inay bacdazawaal ahayd waayo su-aalaha la weydiiyey rasuulka ilaahay maalintaa barhkood ba ahaa ramaytu bacdamaa amsaytu intii gelin dambe ay noqotay dabadeed ina gelinkii horaa dadka ay tuuranayaan rasuulka ilaahay tuurtay ayaa ramyigaygii dhacay rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu caleyh isagiina laa xaraja buu ku yidhi bal waxaan leenahay waa xadiid keliya uun waaqaco keliya un weeye waxay ahayd u waktigaa uu khudbeynayay baa su-aalahana la weydiiyey oo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh ee khudbadana wuxuu kuba barayay wixii acmaalay maalintaa laba imanayeen iyo waxa soo qaabilsanaya maalmaha dambe laba imanayaan ayuu rasuulka ilaahay uga sheegayay kolley khudabta xajka yidhaahaan waa sunnaba sida shaaficiyada agteed iyo xanaabilada iyo kolley maalintaa khudbadeeda ay leeyihiin waxa soo socdaiyo wixii maalintaasu kuba baraya oo khudbo keliya oon khudbad labaadba ahayn ay yidhaahaanna waa duhur dabadi ayaaba dee ay ku daraan khudabtani bal waxaan leenahay umuuraha caynkan ee cibaaraadkan xadiidka ee alfaadihiisa kala duwan aan ku arki doonaa wax keliya bay wada tilmaamayaan waana xadiid keliya waana maalinta arrinkuna wuxuu ahaa baridii rasuulka ilaahay dadka diintooda barayay axkaamtooda barayay iyaguna ay weydiinayeen si ay waxyaalaha cilmi ay u kororsadaan bal alfaado kalena way noo dambeeyaan وxdثna abu bكر بن abي شhaybة وزhيr بن xrb qال abu bكr xdثna بن عuyaynةa عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن cabd للahi بن cمr qال أtى النبiy صلى الله عليه وسلم رaجuل nin baa u yimi rasuulki ilaahay faqاala wuxuu yihi xalqtu qabla an أdbaxa qaala fاdbax walaa xaraja qaala dabaxtu qabla an armiya haddana wuxuu yihi waxaan dabxigii laba dhimi anigoon weli jabradii tuuran qaala irmi walaa xaraj oo dee waana taan leenahay maha ku celi waayo ninkani waxaan uu la yimo waxani way wada dhaceene wixii kolba ku harhsan la kaalay waxyaalaha aad la timina way kaa gudeen wax kaaga imanaya ma jiraan waana kaa gudeen camalkiina uu kaa dhacay وxadثna بن أbي cمر وcبد بن حmaydi عan cabdالرaزاq عan عmcrاn عan الزhriي بhada الاسناad زhrina بhada الاسناad wuxuu leeyah wa an cisa بn dlحn عan cabdاللahi بn cmrin intaas baa isnaadku ahaa wuxuu yihi markaa cabdاللahi بn cmrin raأytu rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم عlى nاaqة bmina markii horena raaxilu ka cabiray waa hashii isagoo kuba sugan minana uu joogo fajaءahu rajuل bmaعna xadيiث بn cuyaynata وxadثnي محamed بن cabd للahi بn qhzاda qal xadثna عalي بن الxasn عan cabdالlahi bn المubaaraki qal أخbarana محamed بn abi xafsata عan الزhriي عan ciisa bni dلxata عan cabdالlahi bn cmr bn الcaasi qala anahu qaal sanadku dhammaan waan soo wada aragnay ninkan moxamed ibn abi xafsana habeen dhoweyn baan soo haynay kollay nin ma aha raggan imaka uu la socdo ama kuwo ka horeeya ama kuwo ka dambeeya la siman xagga xifdi iyo itqaan waa nin barhkood ay hataa hadal kaba keeneenba lakin de xadiidkiisani waa mutaabaco xadiidkii horeynu soo aragnayna mutaabacun bu axaadiista kooban uu kitaabka ku leeyay oo kuwa mutaabaco ahaan loogaba wariyo moxamed ibn abi xafsan marka wuxuu yihi markaa cabdالlahi بn cmr qaal samictu rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم wlxaal ataahu rajul ywma naxri wlxaal huwa rasuulka ilaahay waaqifun uu taagaya cinda اljamrati jamrada waa jamraة اlcaqaba agteeduu joogay faqaala ya rasuul الlahi wuxuu yihi haddii aan idhaahno waa khudbeeyey oo khudbay ahayd rasuulka ilaahayna jamrada agteeduu kaba khudbeynayey aynu horena usoo maray rasuulka ilaahay markii uu jamrada tuurtay meesha ducana umuu joogsane wuxuu tegayba halkii mansilkiisu ahaa abeerkaasuu hadigii ku qalay maalintaas hadigii baaba waxay ka cuneen ku xiirtay markii dambena maku u dhaadhacay khudbo waqtigaa uu khudbeeyey ee horena umaynaan soo arag markaas axaadiisna ma keenayso xadiidkana riwaayada cabdullaahi muu weeye inuu khudbeynayna waa ta aan soo sheegnay cibaaradan waa ta aan lahayn khudbadu dee gelinkii dambiya markuu min maka ka soo noqday bay ahaydba ee jabradan uu imika ag taagnaa kama kama dhigna markii uu rasuulka ilaahay jabradii tuurtay in loo yimi oo su-aasha la weydiiyey taas iyada uu socday rasuulka ilaahay mansilkiisii buu tegay hawshii kale u taalay buu la yimi maku u dhaadhacay uu soo noqday oo waqtigaa uu soo noqday ayaaba dee khudbadiisana ay ahayd su-aalaha la weydiinayana ay ahayno waa taa aan idhi xadiis baaba riwaayaadka meeshan kuba soo noqday mid kaba mida ama kusoo arooray baaba waxaa ahayd in su-aalihii la weydiinaya ay kaba mid ahayd ramaytu bacdamaa amsaytu almasana waa bacda zawaalun oo wuxuu leeyahay dee wuxuu arkay rasuulka ilaahay inaynu gelinkii hore tuurtay markaasuu leeyay gelin dambe ayaaban anigu jabradii maanta aan tuurtay maxay tahay rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh snafcal walaa xarajunbu kuba yidhi markaa waxaan leeyahay jamradu agtaagnaa maha macnuu markii uu tuurtay buu joogsaday uu su-aashii dadka u joogsaday ama khudbo u joogsaday ee waa marka dambeeye markaas markan ay arrintani dhacday maalinta nafteeduun haba ahaato faqaala ya rasuul الlahi inii xalaftu qabla an armiya faqaala irmi walaa xaraj waataahu akaru faqaala inii dabaxtu qabla an armiya qaala irmi walaa xaraj isagiina waataahu akaru faqaala inii afadtu ila lbeyti qabla an armiya waa su-aal aynaan hore usoo arag oo wuxuu leeyahay beydkii baaban tegay oo waa dawaafkii ifaadaan laba imi intaanan turan oo malaa dee uu iska dhaafayba dee waqtigeedana haddii ruuxu intay zaxmadii badantay uu toos maka u tago uu soo dawaafo marka dambana ramyigii kusoo laabmo kolley waa tala odhanayo un irmi walaa xaraj oo iyadana xaraj meeshii ma jiro tartiibtu waa sunno un haddii la khilaafo oo la kala horreysiiyo tartiibtiisa imanka axaadiisanba ay de ama duruqdani ay nooguma timi ruuxa wax fidiyiina korkiisa ma saarna dembina ugama imanayo arrinkii tartiibtii habboonayd unbuu khilaafaye camalkiisi waa ka gudaya un marka afadtu ila lbeyti inii afadtu ila lbeyti qabla an armiya qaala irmi walaa xaraj qaala wuxuu uhi marka famaa ra'aytu maan arag qaaladan cabdullahi bni camrin weeye faacilkeedu su-ila iyadoo la weydiiyey yowmaidin can shayin shay ilaa qaala ifcaluu walaa xaraja sameeya wax xaraji korkiisa ma jirto hataa iyadana meesha inoogu sugan waa diinteena samaaxadeeda yusrigeedoo rasuulka ilaahay baa muxuu uhi bucustu bilxaniifiyati samxa iyadoo umuuro sii dee bal rasuulka ilaahayna uu yidhi lita'khuduu canii manaasikakum arrintuna ay keenaysay waxa uu samaynayo iyo suu samaynayo iyo suu tartiibinayo haddana dee kol haddii bal matalan waxyaalahan shareecadeennan fudaydkeedii sahlanaanteed ayaa keentay haddii bal umuurihii ay ahayd in la yar kala horreysiyo tartiibtii laba khilaafo kol haddii iyagii laba yimi inaan wax ruuxa kaga nuqsaamayo xajkiisii aanu jirin ruuxina haddii uu ama hawshoo kuba badnaatay ama tan ugaba tagay laakiin tahaawun waxaan uu fudaydsanaya aanay ahayn oo kaleo nooc yar dee si waxaanu dan kaba gelayna aanay ahayn iyadana ba'si kuma sugno wax dembiyo ugaba imanayo wax fidyo ka laazimaya ma jirto waana shareecadeedna dee samaaxadeedii un ifcalu walaa xaraj xdثnي محمد بن xاtم qال xdثna بhس qال xdثna وhyb qال xdثna cبداللahi بن dاوس عن أbيه عن بن cabاsi xadيiث keliyn buu ahaa drqdii oo dhan imaka waa xadiiث labaad oo baabka kuba soo horay waa labada xadiiث baab ku yar wuxu uhi cبdاللahi بن cabاs أن النبya صلى الlه عليه وسلم qiila lah waxa lagu yihi في الdبح والxلq والرmyi والتqديm والتأخيr maعnaa waa lagu yihi waa la weydiiyey weeye kala horreysiin umuuraha la kala horreysiiyo waana hadalka aynu soo maray bal riwaayada bukhaariya xadiidkan ayaabay dee ahayd barhkood inay yidhaaheen dee dabaxtu qabla matalan waxa weeyaan an an isaguba de qabla an armiya iyo waxyaala saasa alfaadi imaka xadiidka cabdillahi bn camrina kuba soo maray ayaabay su-aashu ahayde umuurahan baa la weydiiyey kala horreysiintooda iyo midkooda halkeedii lagaba horreysiiyo faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh laa xaraja ay laa xaraja calaykum fi dalik wax xaraja iyo wax xidhiidhiya oo idinkuba sugani ma jirto kolley masaladna waxaan filaya aada bay u caddahay baabu istixbaabi dawafi lifaadati yowma naxri wuxuu u baabaysan yahay baabu istixbaabi bayaani istixbaabi dawaafi lifaada dawaafka xajkaba dawaafkiisa dee ruknigaba ah xajkuna la-aantii aanu ansaxahayn maalinta ciidda bal in la dawaafo maalinta yowmu naxriga in la dawaafaa inay mustaxabtoon laga dambaysiin ay mustaxab tahay taa istixbaabkeed ayuu iyada inooguba sugay ayaa baabkii uu baab yahay xadaثnي mحamed بن raafic qala xadaثna cabdالرaزاq qal aخbarana cubayd الlahi بn cmr can naafic can ibn cmr ana rasuula الlahi slى الlahu عalيه waslm afaada rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh afaada yowma naxr macnaa wuxuu u dhaadhacay oo uu tegay beytkii waanu dawaafay maalintii yowma naxr uma rajaca markaasuu isagoo dawaafkii ifaado markuu laba yimi ayuu soo noqday fasala duhra salaadii duhur wuxuu ku tukaday biminan mino ayuu ku tukado macnaa dee waa gelin horuu dawaafay walow haddaa camalkaa badan uu laba yimi oo intuu jabra tuurtay abimusdelifo uu habeenkii uhoyday mashcalxaraam in badan taagna markii cadceeduun ay ku dhowaatay inay soo baxdo u mashcarulxaraam kaba yimi dawaa-u markaa jamradii weliba uu sugayay intii geelii uu qale ee badnaa hilibkii laga soo googooyey saynu soo marnay uu ka bislaanayay wax kaba cunayay ayuu haddana dawaafkii laba yimi maalintaasoo uu soo noqday oo duhurkii buu ku tukaday mine ayuu ku tukaday qaala naaficu naafic baa wuxuu yihi fakaana bnu cumara cabdillaahi bnu cumar wuxuu ahaa yufiidu yowma naxri saasuu dee rasuulka ilaahi isagoo ku dayanayo raacaya itibaaca aadu adagna waa lagu yaqaanayba cabdullaahi bni cumar wuxuu dawaafka ifaado laba iman jiray maalintaa yowma naxrigo kamuu dambaysiinahayn uma yarjicu uu soo noqonayay fa yusallii waa tukanayay adduhra salaada duhur biminan mine ayuu ku tukanayay wayadkuru waxaanu sheegayay ana nabiya sala allahu calayh wasalam facala rasuulka ilaahi inuu saa sameeyey isaguna uu ku dayanayo halkaasi waa xadiid marka la eego ibnu cumar xadaثanii زahayr ibnu xarbin qaala xadaثnaa isxaaq ibn yuusuf alazraqu qaala akhbarana sufyaanu can cabdilcaziiz ibni rufaycin qaala wuxuu yihi cabdilcaziiz sa'altu waxaan weydiiyey anas bna malikin anas ibnu malik baan weydiiyey oo qultu waxaan ku idhi maalin tarwiye maalintaasuu la kulmay isagoo dameer fuushanoo tegaya malamina akhbirni iiga waran can shay-in shay aqaltahu aada fahamtay xifdiday oo dee ad can rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay aada ka xif ka xafiday oo dee ka fahamsantao hagaag u kasayso bal taas ii sheeg oo maxay ayna salla duhra yowma tarwiyati salaadii duhur halkuu ku tukaday maalintii tarwiya qaala wuxuu uhi biminan mino ayuu duhurkii ku tukaday qultu waxaan idhi faina sala lcasra salaadii casr halkuu ku tukaday yowma nafri maalintii uu ka soo guuray mina ee uu dee xajkiiba u dhammaaday nafrigii yowma nafri qaala wuxuu yihi bilabdaxi makaanka abdax la yidhaaho ku tukaday uma qaala anas baa wuxuu yidhi ifcal maa yafcalu umaraa'uka waxaad samaysaa waxay madaxdaadu kolba samaynayaan iyo halkay iskaga tukanayaan raaca mukhaalafo yaan laguguba tirinin ee ifcal maa yafcalu umaraa'uka laba xadiis bay kaleyiina xadiidka hore ibnu cumar de waxaa inoogu sugan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dawaafkii ifaado maalintii gelinkeedii hore inuu dawaafay bar taas ama maalin maalintii naxri inuu dawaafay xagga marka la eego dawaafkaasi waa rukni arkaanta xajka kaa mid oo walyadawafuu bilbeyt alcatiiq waa dawaafkii ilaahay yidhi xajkuna la-aantii ma ansaxayo culimadna waxay isku waafaqsay inay mustaxabtay maalintaa ciidda in la sameeyo lalaba yimaado walibana ramyigi iyo naxrigi iyo xalqiga ay ka horeeyaan laakiin haddii umuuraha tartiibtaa la isweydweydaariyo waa tan imakaan kaba soo baxnay inaanay ba'si kuba sugnayn haddaba hadduu ruuxu ka dambaysiiyo maalintaas ciidda oo ayaa mutashriqi uba dambaysiiyo bartaasna uu ka gudayaa intaa ayaa mutashriqa dhexdoodiiyo wax dema oo kaba imanaya dambaysiinta hadduu maalinta labaad dawaafo ama maalinta saddexaad maalinta afraad dhibi ma jirto waa nintaa kuba ijmacsan haddii u bal matalan ayaa mutashriiqii oo dhanba ka dambaysiiyo wuxuu sugay ilaa inta uu maka usoo dhaadhacayo inuu iska joogayo intaa uu xajkiisii iyo jamdee ramyigii dhammaysanayo ayaa mutashriiq dabadeed buu laba yimi kollay dee bishii dulxijo oo kale adugu taasna jamaahiir alculamaa waxay leeyihiin wax dhiigoo kaba imanayaa ma jirto dee waana waajibkiina uu kagaba dhacaya kollay malaaim malik iyo abu xaniifiya bay kasoo naqliyeen muddadu hadday dheeraato in dee dhig meeshii imanayo muddadu dheeraatee bal waxaan leenahay maalintaas baa rasuulka ilaahay sameeyey haddii laga dambaysiiyo ayaa mutashriqiyo la sameeyana waaba ijmaacood inuu bannaan yahay haddii laga sii dambaysiiyana jamaahiir alculamaa inaanay waxba kaba imanayn baa qowlkoodu yahay taas iyada waa mid masalada kale inoogu sugan halkan rasuulka ilaahay duhurkii maalintaa uu hawshaa badan qabanayey ayuu haddana duhurkii ku tukaday mina taas baa xadiidka inoogu sugan xadiidkii dheere ee jaabir waxaan filaya habeenkaasna waan si yar tilmaamay ee jaabir ibnu cabdillaahi inooga soo warramay rasuulka ilaahay xajkiisii min awalihi ilaa aakhirihi waxaynu ku soo aragnay inuu rasuulka ilaahay duurkii maka ku tukaday taas baa xadiidkii jaabir ahaa waana kitaabkuu ku sugaya saxiixa muslim weeye xadiidkan ibnu cumar oo dee bukhaarina laba wadaagsaday imika waxa weeye kollay in marka riwaayaadka qaarkood la eego waa kanoo halkaasuu ku tukaday duhurkiibuu ku tukaday mina waana maalin keliya uun xaj keliya laba xaj may kala ahayno laguma jamcin karo midba xaj buu kaba warramaya imaam nawowi kolley culimada qaarkood jamci ay halkan soo qaadaan waa xadii dee maalin keliya wey kolley jaabir xaggiisa caaisha ayaa ku waafaqsan waxaan filaya ibnu cumarna qolooyin kaleo iyaguna tan kuba tegay way jiraana ma wariyeyba imaam nawowi waa halkaasuu hordhaysiiyey jamciga markuu xadiidkii jaabir soo sharxayay dee qolooyin kalena waa qowlkoodbe waxay kaba dhigeen rasuulka ilaahay maalintaas kolley hawshana way dheereeday salaadii duhur ina uu gashay maka markaa uu ku tukaday dabadeedna uu soo socday oo uu mino soo gaadhay iyadoo weli waqtigii duhur joogo asxaabtiisii qaar aan tukanna ay joogaanba markaasaa deeta haddana iyagiibuu dib u tukiyey markaa salaadiisaa dambe waa naafilay ahayd tii hore waajibka ahaydna taas bay ahayd waxay kala mid dhigaan rasuulka ilaahay dee markii maalintii badnu nakle salaadii khawfka oo kale uu tukinayey intuu daa'ifadii hore salaad dhan tukiyey oo uu ka baxu la dhammaystay ayaa qoladii labaad markay timid haddana salaadii buu dib ugu celiyey isagii laba goor buu tukaday maalintaas tanna saas oo kale ay kala mid dhigaan waa siay bal matalan isugu geeyaan xadiidkan aynu hayno imaka iyo xadiidkaasba oy leeyihiinba dee arrintu markan dambena waa salaadaasuu daa'ifo kalo ama saxaabo badan oo joogtay halkii oon tukan duhur oo malaa isagiiyo sugaysoo kale ama ha ka soo horreeyeen oo ha kaba hor yimaadeene ayuu kuba tukiyo oo isaga naafilo uba noqonaysaa bal waatay iyadu kuba jamciyeene waxay tahay bal matalan kolley duruufta xidhaysa haddii ruuxu maka u dhaadhaco maka uu gashona hadduu ku tukanaas ee ruuxa malaha waktigeena waktigaa duhur haddana mino kusoo noqon karaya oo ruux hore u tegay weeyaan oo xooggana malaha oon dee kollay cid saasana kuma xidhnayno lugtiisa malaha aada u socon karaya ayuunbaa malaha duhurkii hagaag usoo gaari kara waktiyada zaxmada badan iyo cidhiirigan badane bal waxa weeyaan inta ishkaalka jira waa labada xadiid say kuma jamciyeena culimadu ee kuwa iyagu kala raajax yeelo riwaayadka qaarkood taa hore raajax yeelo siyaaqeeda fiican iyo bay way jiraan lakiin dee xadiis caaishana taas waa jirtaa cid kaloo ibnu cumar kuma waafaqsanna waa jirtaa bal riwaayaadkana inta la jamcin karayo jamcintaasi xataa nooc ta'wiil haba noqotee ee looma kaco tarjiix in la kala raajax yeelo ama taariikh inta la baxtiya la yidhaha kaasaa mansuuqa iyo halkana nasiyada suurtagal ma aha tarjiix baa suurtagal noqon lahaa lakiin tarjiixna waxa ka horeeya jamcinta inta jamcin suurtagelaysa riwaayaadka lama kala raajax yeelo xaggan kale tan kale dee waa sidaynu hore usoo ogaanay oo rasuulka ilaahay duhr iyo casr iyo maqrib iyo cishaa ilaa subax buu ku tukaday mina maalintii tarwiye ilaa subaxdii uu carafo u dhaqaaqayay waana sida mudan haddii ruuxaani duruufta ay u saamaxayso oon dhib kala jirinna ee sunihii saas weeye rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh anasna taasuu sheegay inuu duhurkii maalinta halkaa ku tukaday laakiin hadal buu raaciyey ifcal maa yafcalu maraat iyaduu casarkiina weydiiyey maalintii uu rasuulka ilaahay kasoo guuray intuu saddexdii cishaba mino joogay uu dhammaystay ayuu yihi duhurkii iyo casarkiiiyo wuxuu ku tukaday rasuulka ilaahay abdax isagoo soo dego halkaa midna kumuu tukan markuu jamradii tuurtayba ama jamaraadkii saddexayd tuurtayba uu yimi rasuulka ilaahay waa abdax iyo muxasab iyo khayfu bani kinaana iyo alfaadaha aynu barhkood soo marnay muxasab iyo waa isla meel keliyo intaa mino iyo maka udhaxaysa un weeyaan oo dhinacan xabaalaha waa xaafadan kolley mala macabudo la yidhaha nawaaxideed markaa xabaalaha maka wixii xagga noogaba dhaadhaco ee xagga mino wixii kaba xigay iyo xajuuntii aynu soo marnay waa meelo isku dhow dhowe bal rasuulka ilaahay halkaasuu ku tukaday taas buu leeyahay hadalkan uu raaciyeyna waxay tilmaamaysaa waktigaa dambe ee su-aasha la weydiiyey nimankii madaxda ahaa ama xajka dadka hogaaminaya umarada xajka kolkol inaanay taa ilaalin jirin oo duhurkii dhici karta inay makaba ku tukadaan oonay minaba iman taasi waa suurtagal bay ahayd inaanay casarkii maalinta ama duhurkii aanay ku tukan amdax kusoo tukan casarkii taasna suurtagal bay ahayd markaasa wuxuu leeyahay arrinkani walow sii habboonayd uu yahay sunihii rasuulka uu yahay haddana wax laazima ma aha oo ruuxu haddaanu maalintaa duhurkii ku tukan mina ku tukan tarwiya uu makaba kuma tukado ee waxa weeyaan o dee bal matalan taas wax kaga dhimaya xajkiisii ma jirto bal xataa wax ka laazimaya hadduu ka wada tagana maba jirto waxaana dhici karta kolkol in looba tiiriyo waktiyadaas arrimuhuna waa iskaba adkaayeen khaasatan waktiyada qaarkood ruuxaa dee markaa ninkan amiirkiisa kolba khilaafayo o kale in mukhaalafo amiir iyo waxyaala loo markaa looba tiiriyo oo hadhow halkaasna mushkilo kale kaba timaado markaasuu leeyahay si bal jamaacadii in aad u ilaashato kelin aad ugu tukan mukhaalafo amiirna aan loogu lagugu tiirin waxay umaradaadu samaynayaan haddii dee ay wax kaba imanayaan iska kaalayo haddii aanay ataa sameeyo haddaanay halkaaba kuba tukanayn meel kale kuba tukadaan jamcina si aad u ilaashato mukhaalafo amiirna aan lagugu tirin taas buu leeyahay waayo arrinkani wax laazima kama tegaysid ee shay dee bal matalan sidii sunno ahayd inbaad kaba tegaysaa haddii bal waxaa kale ay kaba laazimayaan arrin kalena dee tan xajki kaama dhidmaya ee ifcal maa yafcaluhu maraawk taas buu leeyahay bab استحباب النزول بالمحصب والله سبحانه وتعالى على أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك